أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo qodobada aan idinkugu henana waxaa ka mid ah dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada galhareerey ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaaro ah ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka shan ruux oo yugandhees ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka yugandha maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowla diini ah usoo gebagabeeyey dalaaliyda ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaasi أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka rabiici thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada baay ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen mid ka mid ah xereyada cadowga allah uu kaga sugan yahay deegaanada dhacduleedka magaalada baydhabo dagaalkan oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu xalay ka dhacay deegaanka goofguduud buurey oo ka mid ah deegaanada cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo dhex maray ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah dhanka kale waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa dagaal culus oo khasaaran lagu gaarsiiyey murtadiinta oo shalay ka dhacay deegaanka qaycad ee wilaayada mudug ee bartamaha dalka soomaaliya dagaalkan oo laba jeer lagu jebiyey murtadiinta ayaa waxa uu sababay khasaare soo gaaray cadowga allah waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay toddobiyo toban askari oo murtadiin ah waxaana goobta lagu dagaalamay ku sugan oo gacanta ku haya ciidamada mujaahidiinta dhanka kale wilaayada jubbada hoose waxay ciidamada mujaahidiinta dagaal culus u qaadeen xere ku taalo duleedka deegaanka kamboona oo dhaca hadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka saliibiyadda kenya gumaysato xerada la weeraray oo lagu magacaabo meeri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadiin ah dagaalka markii muddo kooban uu socday kadib ayay mujaahidiintu si buuxda ula wareegeen gacankuheynta xeradaas inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalkan waa shan askari oo murtadiin ah dhaawacana waa toban kale waxay mujaahidiintu dagaalkan kusoo qanimaysteen hub isugu jira afar qori oo aka afartan toddoba ah iyo qori r b g ah howlgalladan xalay ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya waxay qayb ka noqonayaan howlgallada ay halyeeyada towxiidka ku beegsanayaan kufaarta iyo murtadiinta kusoo duushay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta mahadsanid marwaan bulshada ku dhaqan degmada galhareerey ee wilaayada galgaduud ayaa goob fagaaraha ku tukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka cabdiraxiim sheekh cali ayaa warbixinta warkaasi noo haya boqolaal ka mid ah dadka muslimiinta reer galhareeri ayaa labada ragcadood ee salaada roobdoonka ku dukaday musallaha al aqsa ee degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud dadkani ayaa waxay iskaga yimaadeen xaafadaha kala duwan ee degmada galhareeri iyadoona ay u soo banaanbaxeen si ay allaha u weydiistaan naxariistiisa maamulka islaamiga ee degmada galhareeri ayaa horay ugu sheegay shucubta muslimiinta ee ku dhaqan degmadani in la iskugu yimaado musallaha al aqsa si loogu dukado salaatul istisqaa taas oo allah lagu weydiisanayo in uu siiyo addoommadiisa raxmadda roobka kadib markii la dukaday labada ragcadood oo salaada roobdoonka ayaa culmaa udiinka magaalada dadka muslimiinta ku booriyeen in ay iscafiyaan haddii ay iscafiyaanna allah naxariistiisa la heli doono insha allah culimaa udiinka ayaa waxay dardaarmeen in looga baahan yahay muslimiinta soo xaadirtay musallaha qof weliba qofka walaalkiisa inuu cafiyo taasina lagu heli doono raxmaddiisa qof kastaba inuu daacada ilaahay ku dadaalo oo istakfarta la badiyo khudbadan way ku jirtay oo istakfiruu rabbakum innahu kaana khafaaran ilaahay alla dembi dhaafid badan waay yursili samaa calaynaa midraaran samadiyaa ilaahay subxaana wa tacaala roob nooga keenaya haddii istikfaarta aan badino ilaan waxaan dembiyana haysto dahara alfasaadu fi lberi walbaxr bimaa kasabad eydi nnaas saasuu le allah subxana watacaala waa waxa dadka ay kasbadeen bannaanka iyo oo baxa mana badda iyo jawiga meel kastaba fasaad baad ka daahirtay marka waa waxa dadka ay kasbadeen waay saasuu le allah subxana watacaala wixii musiibaa idinku dhaco oo wax idinka shaqaysateen waay saasuu le allah subxana watacaala weliba ilaahay subxana watacaala intuu cafinaayo ayaa ka badan ilahi subxana watacaala marka in istikfaartii aan badino towbada aan laasimno ilaahay xaggiisa aan u laabano watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacallakum tuflixuun attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lah allahuma asqina alghayta walaa tajcalna min alqaanidiin allahuma aghitna اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما وانطبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim ayaa ummadda allah uga bariyey roob barakaysan inuu siiyo alla barya ilaahay baryana ilaahay naga aqbalo ilaahayo mid lagu kala deganna sii ilaahu nabadgelyo noogu dar ilaahu caafimaad noogu dar ilaahu gaalada jebi ilaahu gaalada burburi ilaahu taladeeda kala qaad ilaahu tagaadeeda kala qaad ilaahu xooggeeda kala qaad ilaahu ra'yigeeda burburi ilaahu rabbiyo raxmaano muslimiinta qawiyey meel ay joogtaba taladooda ilaahu isku dar ilaahu midii midaysan ka yeel mid xooggeedu midaysan yaha ka yeel midii xadhadeedu midaysan yaha ilaahu ka yeel midii taladeedu midaysanta ilaahu ka yeel ilaahay ow rabbiyo wadaan ku baryaynaa madar khayrana sii ilaahu maantana waraabi ilaahu mid lagu kala deganna sii ilaahu mid lagu caalamaalana sii ilaahu mid caafimaadlana sii ruuxu ilaahay dembigiisa dhaafaa ducadiisa la aqbalaahe ilaahu dembigayna dhaaf dukashada salaada roobdoonka ayaa waxay imaanaysaa xilli ay ka bilowdeen qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga roobabka deerta mahadsanid cabdiraxiim shan ruux oo yugandhees ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday toogasho ka dhacday gudaha dalka yugandha warbixinta warkaasi waa kan walaalka nuur cali warsame abuushiiba wararka naga soo gaaraya dalka yugandha ayaa sheegaya in askari ka tirsan ciidamada militariga dalkaasi uu toogasho ku dilay saddex qof oo yugandhees ah halka uu sidoo kale dhaawac u geystay laba kale warbaahinta dalkaas ayaa waxay sheegeen in askarigan oo hubaysna uu toogashada ka geystay bariga tuulada nagora ee hoos tagta degmada agago ee dhacda waqooyi bari ee waddanka yugandha ugu yaraan saddex xubnood ayuu gurigooda ku dilay halka labada kalena dhaawacyo u geystay askariga dilalka iyo dhaawacyada geystay ayay ciidanka oo la howlgelayay sheegeen inay gacanta ku dhigeen maxkamadna ay horgeyn doonaan walow aysan faahfaahin ka bixinin sababta keentay dilka iyo dhaawaca uu geystay askarigaasi ciidamada kufaarta yuganda oo duulaan ku jooga waddanka soomaaliya ayaa sidoo kale waxay geystaan dhibaatooyin isugu jira dil iyo xarig oo ay u geystaan deegaanada ay gumaysiga saliibiga ku joogaan wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid abuushiiba maktabka dacwada wilaayada baay ayaa dowlad diini ah usoo gebagabeeyey dalaalayda ku dhaqan deegaanada hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi eno hayaa ku dhowaad laba boqol oo qof oo muslimiin ah oo ku nool deegaano hoostaga degmooyinka gacanta uu ku haya cadowga allaah ayaa la isugu keenay deegaanka iidaale ee dhacaduleedka degmada baydhabo halkaasoo dowlad diini ah loogu qabtay dadkan dowladda loo qabtay ayaa ahaa dulaalayda ka shaqaysata deegaano hoostaga degmooyinka cadowga uu gacanta ku hayo waxayna si gaara dullaal looga yihiin xoolaha noocyadooda kala duwan dowladdan oo socotay in ka badan toddoba maalin ayaa duruus kala duwan ay ku qaateen dullaalaydan laga kala keenay deegaanooyin dhowr ah oo hoostaga degmada baydhabo ee wilaayada baay munaasabadii lagu soo xirayay dowladdan waxaa ka qayb galay culummo iyo maamulka islaamiga deegaanka iidaale sheekh maxamuud iidaale oo ka mid ahaa culummadii lagu casuumay munaasabadda ayaa kelimad tawciyaa goobta ka jeediyey
liiban oo may liibanee wiin liibankaas wiin faman zuxzi can annaari udkhala aljanna faqad faaza ehli lankii naaru ku dheerayo jina la geliyo faqad faaza lankaasa libanilr wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur adduunya nololya ma ahaana kedilayo walaalayaal runtii eedasinka faraxsana geeg intuu muslimiinka boqol iyo siyeetun oo diiriyaan marka taas naftiya mahad wiin qaar ka mid a raggii dowladda loo soo gebagabeeyey ayaa tilmaamay in dowladdan ay wax badan ka faa'iidaysteen iyagoona mahad alle kadib u mahadceliyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay iyo cid kasta oo soo qabanqaabisay in dowladan loo qabto may buu ahaa unate ana konton i kow sani jare madian najara walbadanoo ilay malee muslimiinti i gaalada gaabjowsha ogaani intaata lama kitaaban ninka akhri duruusul muhima kitaab leeraw axakaamulbee kitaab leeraana ninka akhri qalbagi i gaabki i dhaganki un hordhaanlaayni hata qalbagaan makasoon isku bedelni haddii noob ilaahi idima lanka bani aadinka hoo wal liin sheego maskutubada liin akhri inis wal isku bedelo jallin baahanyi qalbagaan diinka alle ka aboor anta may ka helnay diinga ka helnay wal noomognaya una ka dhagadaaniya yanta ku kiran may kumid eh walaawo oo lanshoon raadlankahayne un weelani yanta laku kire hoobaanan weelan lamba weelay dadkanta laaka kuusi baa ya kumidan un horta dadki ninweeri kheer allasi dadki ninweeri ilaahay guulsi dadki ninweeri imro dheer allasi dadki ninweeri jinaada allasi unun alini dar
mid ka mida dullaaleyda loo soo xiray dowladan ayaa tixgabaya goobta ka jeediyey dadka tacaliinta leh tawjuud iyo tasbiixid adiib tawhiidka ilaahay ee ta'kiidileen taladan toole haato tirtiragnan ma tuugaal aynin talinay ka taladay tagutay galeen wali tareenlanki intownayn madii noo tabaan alaatiye noo tabaan alle mana tos tagreyt on hani haninta taagsado ayta tiifta loligaadi tubaakalo tofi taraw gubiti teesi tarmuuska dhadhii tukaan habar tuuga eliin ku tabi tajiirin reer aw tilaaska toosan han ilaahay interter kufaarte kii kormere yahay i kaarago boolku gubi un kolkun kobgune kaagaanela tameli kakaadiyaasay ka kordhagadaasay kamre kadhamaasi kibiley owlaad korsato lee kuriita mujaahidiinta le kumateedi hal kordhiyo kuriiba kala adeeg le kuuriyaan kayn dhiiboy
waxay qayb ka tahay dowraad kala duwan oo muddooyinkii ugu dambeeyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay uu u qabanayay qeybaha bulshada muslimiinta ee ku nool wilaayada iyo dadka muslimiinta ee ku nool deegaanada hoostago degmooyinka cadowga uu gacanta ku hayo mahadsanid abu xasaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacaddii islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh